waa su-aal aada u qiimo badan runtii waajibna ay tahay sida aada maanta u dhigtay in laisweydiiyo waxa iyadoo ciidamo intaasi gaaraya dowladda bisha ramadaan ay ugu tala gashay shaacisayne in ramadaankan dadka soomaaliyeed ay nabad runtii ay ku maartay soomi doonaan in haddana dilal qorshaysan si joogto ah in magaalada muqdisho ay oga dhacayaan oo dad fara badan oo birmageyda ahaa lagu dilay degmooyinka xamarka maartay runtii qeybaheeda kala duwan waana su-aal meesha ku jirta maxaa yeelay markaad eegtid tirada ciidamo la diyaariyey iyo sida howlgalka markaa loo shaaciyey iyo kormeerka joogtada ee laftirkooda madaxda qaranka oo har iyo habeen aan aragno oo matalan ra-iisul wasaaraho booqanaya hadba maaragtay fariisin ciidan guubaaminaya ama tala siinayo iyo laftirkooda hay-adaha amniga oo hadda isku dhaf ah ciidamadii asluubta qaar laga keenay kuwa nabad sugidii laga keenay kuwa xooga dalka laga keenay booliskii dhammaan haddana iyagoo shaqaynaya maxay maartay haddana ay u joogsan laayiin balse ay u kordheen waa wax meesha ku jira aniga laakiin taa jawaabta aragtidayda oo horeyna aan meelo fara badan aan ka idhi ayaa waxay tahay haddaana shacbiga iyo dowladdu aan wada shaqayn ka dhexaynin wax kasta waxay ku dambaynayaan fashil haddaanan dowladdu amniga iyada aanan u eegin si diibli maxaa amni darada keeni kara oo dadka iyo dowladdu inay wada shaqayn waayaan kalsooni daradaas xageebay maaragtay eeay ay cuskan tahay haddaan kaa dhex galo maxaa keenaya wada shaqayn la-aanta shacabka iyo dowladda aniga siyaabo fara badan baa waxay igu muuqataa horta cadaalad daro haddaad aragtid meel hadday ka jirto siday ay amnigeeda uu ihir galo ama meesha dadku oo ayaga kalsooni ay u dhex marto way adag tahay dadkii soomaaliyeed kalsoonidii iyo cadaaladii ayaa weli waxay tahay wax maaragtay aan saldhigin meelo fara badan oo u baahan inay dowladdu ay wax ka bedesho nidaamka cadaaladeed ee dadka soomaaliyeed ee dhammaan ay u arki karaan inay tahay maaragtay arrin in laga wada qeyb qaato si wada jir ah ayaa waxaad moodaa inay si bursiino ay ka jirto oo aan dadkii badi ee aanan ku qanacsanayn sida ay wax u socdaan iyo sida markii ee la doonayo in wax un dadka ee ka dhexeeya inay gacanta dowladda isku si iyada inay u mariso loo baahan yahay inayan u dhicin xataa haddii dowladda haykalka sare ee ayaga ay niyeystaan inay wax un hagaajiyaan kuwa iyaga ku xeeran ama siyaabo kala duwan usoo xaluusha oo meelo fara badan ayaga aan u qalmin iyaga ee maaragtay ee lugaha maaragtay ee kula jira kuwa ayaa waxay maaragtay ay yihiin kuwii faarax galoole uu sheegay markii la keenaba caano macaan liinta ku dhiijiya inta nin lagu dila lagu leeyahay way iska dhaqaaqeen cidna ma soo qabanin iyo waa ku daba jirnaa iyo waxaanan dadka qaadan karin haruna waxay taa daliil ay u tahay waxba igama gelin maaragtay aniga wixii la dilaya iyo wixii la dhaawacaye aniga waxaa indhahayga maaragtay ayaan ka qabsanaya dhegahaygana waa ka furaysanaya laakiin haddii ay jiri lahayd kalsooni haddii ay jiri lahayd udamqasho qof weliba waxa isaga ee maaragtay ninka kale walaalkii ku dhacaya ma ay timaadeen nin wax dilay inuu magaalada dhexdeeda iska lugeeyo waaye dilaalkan ka dhacayay muqdisho oo ay ku jiraan shaqaalihii baarlamaanka ka tirsanaa xubnaha booliiska ay ku jiraan badankooda dilalkan waxaa sheegtay ururada mintidka ama shabaab ha ahaato ama daacish ha ahaato dilkii ugu dambeeyey af labaatankii saac dhacay shabaab iyo daacish baa kala sheegtay ma waxaad leedahay dilku labadaa keliya maaha xoogo kale oo siyaasadeed ayaa dil geysanaya waxaan maqli jiray maaragtay hashumaankaga dooma masaar bay la huday waxaan u malaynayaa kalsooni nin dadka dhexdii maalin cad inuu ku fuliyo maaragtay magaciisana sidaa uu cadcad yahay way adag tahay yani in uu ku dhiirado in maaragtay bartamaha magaalada yani in maalin cad maaragtay inuu ku geysto maaragtay falada qaarkood ee dadka soomaaliyeed ay isweydiinayaan haddana la dhihi waayo maaragtay ninkii gacanta lagu hayaa ama isla saacadaasi maaragtay tallaabadii ama uu mudnaa ninkaas allay lehe maaragtay waa lagu sugay laakiin waxay meesha shakiga badi ee abuuraya waxay tahay oo idaacadihii oo maaragtay qaarkooda inay maaragtay maadeysiyadooda ay kusoo darsadaan ayaa waxay tahay walaalaada markii wax ay dhacaan kadib in markaasi sheekada inay kusoo ururto maxaa laga qabtay waa lagu daba jiraa iyo maaragtay waa lagu raad joogaa wax kale in loo waayo badi taa unbay anagoo dhan maaragtay maadaama aan isla wada nahay dowlad maaragtay magaceedu uu yahay mid fura ee federaal maaragtay loogu magac daro in arrintaasi ay tahay utun nagu taalo iyo barmadow oo ay u baahan tahay wax badan in la iska weydiiyo sababaha ay ku dhacayaanna ee runtii wax badan maaragtay haddii loo kuurgalo aan xaqiiqada maaragtay la ogaan kari lahaa ayadoo aan runtii xaqiiqada laga fogaaneyn taa un baan aniga aaminsanahay balse laakiin waxbaa maaragtay haddii ay arrintu ay iska tahay baadida nin baan kula daydayo beelna kaa badiyo oo aan doonayn inaad heshana daayin abidkaada jugjug meeshaada joog unbay iska ahaanayaan wax kasta laakiin in wax laga bedela waa jeclaan lahayn hanaanka hadda ee meelaha badan ee aan taataabtay siday wax u arkayaan dad badan ee ra'yigaas ila qabo su-aasha igu dambaysa xildhibaanadii waddankaad tihiin awooddii qayb baad ku leedihiin maxaad ka qabanaysaan marka haddii ay dowladdu ciladaha ad sheegtoo kale hadday jiraan waxqabadkiina saa u yaryahay maxaad ka qabanaysaan idinku dowladdu dadaal uma yara waxqabad haddii la rabo in dhinaca fiican marka wax laga asa eeganay wax dadka soomaaliyeed ee runtii wanaagaas in la sheeg sheego mudan way jiraan laakiin wixii u baahan in wax laga qabto iyo sida maaragtay ay ku habboonaan lahayd ayaa laisla garan la'yahay xildhibaankuna haddee kaare intuu qaato ama beebe maaragtay asiga duuli maayo laakiin tale iyo ra'yi buu leeyahay boqol iyo afar iyo tobankaan aqaana ka akrisan maaya ka maaragtay ayaa ka arag baan maqli jiray xildhibaan soo jeedin buu leeyahay awooddiisana waa mooshin afar iyo labaatan sano lagu xadto markuu yidhaahdo arrintaasi anaga nooma cunta si aan arrintaa looga hortago ama wax looga qabto inaan mooshin ka keena hadii la yidhahdo laaluus bay doonayaan utaal meel arrimo fara badan oo waxqabadka in lagu ammaano dawladda lena way jiraan kuwo fara badan oo dhaliisheeda ay leeyihiin dadka iskale laakiinne tallaabadii la rabay aan laga qaadaynin ee lagu fiirsanayo mujtamaca soomaaliyeedna way buuxaan dawladdana khaladaadka ma wada laha inta iskale ama aanan u qarnin basiishanada ay fadhiyaan ama golaha wasiirada ha ku jiraano ama hay-adaha kale ee dastuuriga ha ka buuxaano kuwo fara badan oo halkaasi waxa ayaga ay ku yimaadeen iyo meeshay kasoo galeen iyo qaabka ay ku yimaadeen oo aan lays waraysanin baa meesha fadhiya ee wax badan xagal baacinayo dadka kalena aada moodid in ayaga ay yihiin sida ayaga isla weyn yihiin inay xidigaha ama maaragtay ama another planets ay ka yimaadeen qowkab kale ya